bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarey kulanto fayla duhur fayla ka dhawaada warkaana duhurnama shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo qodobada isinka dhiigi doontan haddii lahayara intuuna ka guda jarna iyo weliba kumide dhibaato ku teeganta nasodowka deegaanka eeljaale iyo weliba gudo magaalada beledweyne qaar kumida ganacsatada danyarta ee ka shaqeeyay sidaas dhaniyada suuga muukiga ayoo ubaadahay ganacsatada degmada ciidamada puntland ayuu haqowdan baaburla ku dhayay dhinaga galmudug somalilan iyo ka dhawaagtay kiisas cusub ee covid tumi sagaal puntland ayaan xaqiijiday boqol soddon iyo likiis oo coronavirus ah ciidanka dowlad iyo heshiisa iyo dhexdhigan lama beelood oo ka dagaalamay gobolka mudug midooda yurub iyo dagaal erada dhugunsidyaala midooda yurub iyo dalalka geeska africa aan ka daagay boqol dhibi shan milyan boqorka jordan iyo kudigiisuna maundigi maamulka yahuuda
media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
duhurnimo dhugunsidayaala sabteetu taariikhdana ka toosanta toban iyo lito bili shanaad ee meey sanadka lamada kun labaatankantaas weliba yohaayana qodobadii warkaana duhurnamo haddana ka dhawaada soogyo faahfaahsan ano maxamuud sinsaarintnsingluso sii doona salaadna farsameey doona haddii la hayra kabilaawno qaar ku mid ah qoysaska danyarta ka shaqeysa sanawaahiga suuga mukiga iyo ubaadahay ganacsatada degmadaas waryagan ali tawakal iyo qodobareedkan weliba suninku diray mareerey ee gobolka shabeellada hoose
magaalada amnilaana ka jirta dhibaataana haysato kuwan waa qaar in ku ganacsada afaafka hore ee halka loo yaqaano muukiga degmada afgooye waxa ay ka cabanayaan haddaba ay sheegeen in dhibaato ay ku hayaan kuwaas oo ay sheegeen inay kula haystaan dhulka haatan ay ku ganacsanayaan muddo fog oo ay u badan yihiin hooyooyin haystaa caruur agoon ah oo halkan muddo fog ah joogay dowladda soomaaliya ayay waxa ay ka dalbadeen in arrintan ay soo farageliyaan maadaama shakhsiyaadkan ay ku haystaan dan guud nalagu haayo annagoo soddon sano deganeen degmada afgooyo kuna dhalin degmada afgooyo nimin deeraha ciidamada ee asluubta iyo waxaa haysta iyo dalxiiska haysta ayaa nagu tumanaya magaalada amnilaana ka jirta dhibaataana haysato annaga waxaan ku qanacsanna maaha waxaan ku qanci doonana ma aha annagoo oo dhibaataysan soddon sano meeshaan ku ganacsi ku haysana agooman aynoo aynoo joogaana waxaan ku helanayna ay laheen oo beriga maanta maate eh waxaan haysana ay laheen madaxweynaha sharaftale ra-iisul wasaaraha sharaftale waxaan ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa ina berigaas aan noo suubiyin annaga waxaan joognaa marshabiyood aan joognaa waxaan ugula haystaa danguud aan ugula haystaa waa beertii dalxiiska maalin kastaa nala dhibaateeya waxaan ka codsanaynaa dawladda koonfur galbeed ee lafta gareen farmaajo ra-iisul wasaaraha xasan cali kayre waxaan ka codsanaynaa dhibaatada nagula haayo inay wax ka arkaan inay naga qabtaan inay wax ka ogaadaan laami baan degana marsubiyada labaatan iyo sideed sano ayaa meeshaan deganaa goob ganacsi waaye magaalada markaa meesha degayn cid deganeed ma jirto magaalada hore ma ay jirin buushiyaan joogi jirnay buusho sagaal saaca galabnimaan ka hoyan jirnay markay hadda magaalada hore tagtay aa niman lacag leh oo beero leh kambeliyaan wataa howdhahay ninka na dacweynayo waa nin shicib eh kambeliyaan wataa waana waxaad tihiin ma jirto wiili lacagaana idinku xugminaa waana nagula xugmin int intaasaa maana nala wadwadi nala wadwadi au dhahay midka meesha joogi oo garsooraha ay waxau dhahay idinkuma seexan doona haqiinna shan kitaabaa meesha u taali markaasaa shantii kitaab boqol kunoo dollar aan lagu gatay annaka dad la gatayaan nahay masaakiinaan nahay maataan nahay xoola ma haysana meeshaan aan arta nus kiilo bariis iyo kiilo baas aan ku garsanaa carruurtaan ku dhalnay labaatan jir waayo ciidamada ay ku jiraan ma aragti in nala dhibaatay maalin kastana uma dulqaadanayno intaa kadib ayaa goobtii ay haweenkan soomaaliyeed ay ku dalbanayeen in laga qabto dadka dhibaatada kula haya goobtooda ganacsi ayaa waxaa goobjoog ah oo ka hadallo kooban ka jeediyey odayaasha dhaqanka ninkan hadda odaga hor daafun nin meesha ugu yimid waayo asoo ayagoo degan ugu yimid waxaanu codsanaynaa horta mid waa ka codsanaynaa babliiska halka joogo midaan ka codsanaynaa warqad aan fulin lahayn inay dadka masaakiinka ku hindeed waan ka codsanaynaa haddii warqad fulin leh oo sharci ah ay tahay oo boliis ka soo baxday oo taliska boliiska howlaha ka soo baxday oo kii gobolka u gudubtay oo ka soo celiyey hadday tahay waa gooni warqad aan sharci waafaqsanayn boliiska waxaan ka codsanaynaa dadka masaakiinta inaan lagu kubisto maqlaysaa hadda ka hor waan ka hadalnay waxay jiraan u sheegnay
anna horta kolley baa nahay adiga meeshaan makuyub caasi oo makuyub oo wiligiisu maxamed makuyaa lidhaabo markaasi adiga nimankaan hadda dawlad hadda jidaa soo socda jidka soo socda iyagu ma fidhi karaan ma fidhi karaan waayo macnaha laamiga markaas laamiyay fidhiyaan laamigaasi dawla dawlada askale nin shaksi ma leh shaksi haddii oo oo loo ciqaabayo dadkaan dhan loo ciqaabayana dawladda iyadaa og tabarteeda laakiin waxaan leenahay dadkaan dhan laga gardaraya la gumaadoohayo oo looga gardaraya taas canqir توكل علي عمر
idaa mahadsinyihii waryaagana tawakal ali umar iyo hayuuso qodoboreedkaasaan idinku diri degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ciidanka puntland iyo weliba yohogobudana sidii oo sheegeen baabuurla kudhay dhinaga galmudug taliska qaybta booliska ee gobolka mudug ee puntland iyo weliba oo sheegeen ay intii oo gaantaha ka dhigeen baabuurka nooga lankasawa baro bo-akisa oo toddobaatan kahorna laakudhay dhinaga galmudug gaar ahaana koonfurta magaalada galkaaya qoraal kooban oo hakubayi taliska qaybta booliska ee gobolka mudug yelka sheegay in ciidamada booliska iyo ku guuleyseen intiyo haqbo badan baabuurka sayti oo mudubsheeni oo ka sheegeen aadaan taaragdisna ama taaragada ka dheganaatay baabuurkaas iyo ka sheegeen c n toddoba boqol labaati kow qoraalka taliska weli may kafaafayna waqtiga gaantilaa ka dhaki baabuurkaasa iyo meelalaha kuqobaday iyo weliba haddii iyo jarta idilaala qobaday ah bakhato weliba keliya iyo kakakoobena intii baabuurkaasi gaantay oo ha ka dhikan booliska sidoo kale weliba iyo ballan qaadana intiiyo hooji doonaan wada shaqeynta laamo amniga puntland iyo weliba galmudug oo kahowlgalowa lamada dhinac ee maamulka ee gobolka muduga salonko saloon ku horseeda ama saloon sugo sugo amniga ee gobolkaasi somalilan weliba ayaa ka dhawaaqday kiisas cusub oo udurka covid tumi sagaal e tumo-i sagaal kiis oo cusub ee udurka covid tumi sagaal ee somalilan oo laku helay miili lamo qofna yoqa mudan udurka sidiya sheegday wasaaradda caafimaadka tirada guud ee dadka laku helaya weliba yadirtay siiyatay todoba kiis oo dhimashada iyo marahayti siiyad goof dadka laku helay udurkan iyo weliba yooniskijarana dadda-diyo iyo kijarta ama yo ita intan dhagayta tumon ilaa labaatan bukaanadan iyo weliba tumon isade iyo shodeginyana gobolka maroodijah ee hargeysa meelali qofna iyo rogan gobolka cawdal ee boorama weliba udurkan kufaysity hala qofa taasiid ayaa ku dhakaasa tirada guud oyaa kufaysity siyad goof sidaas oo kale weliba in amuday lama qof oo da-diyo yeedahayti toddobaatan ili ilaa konton i lama taasiyti onayaa ku dhakaasa dadka udurkan amooday somalilan siyad gof lamadan bukaan ee qamuudan iyo weliba yoo la sheegay intii udurkaasiti ugu heliyaayay uduro kale isla wararkan ee udurka covid tumi sagaal iyo ka guda jirnay akhyaaray wasaaradda caafimaadka ee maamulka puntland iyo hagiijiday inti tumo i kow qofo labaatan afarta saala dhaafi laku helay udurka corona virus ee deegaanada maamulkaas ee puntland warha kubahii wasaaradda laka hagiiji inti maalinba maalinta ku dambeeyta sii korahayta kiisaska cudurka covid tumi sagaal ee deegaanada maamulka puntland tumi kow qofa iyalo ku helay welibana iyo yoshal roogan ama yoshalayina toddoba magil ee meela afar qof kalena iyo iyun bilaan dadkan laku helaya weliba yoosho roogana tadawqofa gobolka nugaal meelaha farqofna iyo roogan gobolka karkaar tirada dadka udurkan laku helaya puntland iyo diirtay guud ahaanba boqol soddon iyo likiis meeliya qamuudi shan qofa saddex qof kalena la sheegintaya kukatay udurkaas taliyaha qeybta labaati koowaad ee genaraal abdasiis cabdulaahi abdi iyo koje iyo weliba saraakiil ay qeybto ku tirsan ah ooyo wehelyayo weliba ku guulaysana intiyo ha afjaran ama iyo sheegana intiyo horadha ahaan wiilasay onka deeranga muran dhuluso ka dhahamari lama beelod oo walaale waniyo sharogan deegaanada laasa ga-amey oo tum-i shan kilomitrniya ku jarta magaalada bacdaweyne ee gobolka mudug taliyaga ee qaybta iyo weliba u sheegay inta sabuuntlandku guulaysaday inta la halay dhibaatadii ku teeganayti deegaanka islamarkaasna idi yibida iliskaasaytii la deeray tillaabo lagu qaado doona dhibaataya weliba ku teegantaa nusodowka deegaanka ceeljaale iyo weliba gudo magaalada beledweyne waryaagan bashiir cabdulah cusmaan iyo faahfaahinta warkun weliba uusan inku diray magaalada beledweynaha gobolka hiirana
doyinka qaar ee magaalada beledweyne ayaa adag dadka inta badan dhibaato badan ayay ku qabaan sacdii lasoo dhaafay magaalada beledweyne waxaa sii xoogaysatay fataxaadda wuu shabeelle uu ka geysanayo magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ma jiro wax ganacsi ah waxaana dadka ku adkaatay inay isticmaalaan wadooyinka qaar ee magaalada beledweyne ku yaala halkan taagana waa buuradii koobaad halisteeda waa dareemi kartiin way dhib badan tahay saakayaan maray haddana waa kusoo laabtay biyuhu way sii kordhooyaan sidaa dartiisin gaardameerada iyo dadka u keliya marwada wax gaadiido hadda kaba maraa ma jiraan khatarteedana aad bay u badan والله وطنها مريكاشية تسلينا دباتوين هي طبعا إنك بيضبطون هي مقالة يكون حيرية عندنا فيها سير لهم بارين لها وإن لها برو لابد دولة إثيوبيا الصومالية تطبع يعني وحكي ما دولك هاي لك يقول لي في إثيوبيا cid xakameyn kartana ma laha dambi ummadda soomaaliyeed oo joogto gobolka hiiraan cid walbay leedahay dhibaatada ay ku leedahay halka aan taaganahay waa halkii ku gadoontay caqabkii biyihii hore marka kale oo labayso waa halkii biyaha ay ka gadoomayeen oo xooggooda ay ka gudbayeen oo ku taanay suuqa een, laanta een, dhagax jibis alxamdulilah marka ummadda soomaaliyeed halkan waxay ku haystaa dhibaato waxaana loogu gudbi karaa in loo bixiyo waddo ay maraan biyahan biyo la celiyo oo ciid lagu celceliyo waxba ma tahan waa in la helo waddo ay maraan lana wadiga labadiisa taani la dhiso gudihiisana la qodo waqtigii jiilaalkeeda waqtiga ay biyaha yimideen in la ordo oo maaragtay alxamdulilaahi een, waxbaa la celinaa liya waxba tari mayso waa in waddo ay maraan la helo marka koobaad markii la helo kabacdi ayaa insha allah haddii ilaahi hal ay ku wanaagsan tahay dadka si loogu badbaadin karo ummadani waxaad maraysaa inay aad maaragtay ugu baahan tahay inay wada degnaato wada noolaato laakiin dhibaatada maxay ka muuqataa dadka ay guryahooda biyaha ku saameeyaan marka alxamdulillah ummadda allah u soo deeqo meeshaan waxaan joogi jiray aniga oo nin dhalinyaro ah ayaan joogi jiray waxaan caadadii waa hore ka tegay ee tagay magaalada muqdisho waa maqli jiray meesha ani biyo-baxa ay ka soo baxdo ay dadka dhibaataysay deegaanka ah laakiin ba hadda maanta cagayga ayaan ku mid indhahayga ayaana ku arkaa marka waxaan uga digaa dadweynaha ama u sheegaa dadweynaha gobolka hiiraan inay macnaha ka hor tagaan sidii ay hawshaan ay biyo-baxdaan mar- mar kasta la qaxaayo ay isaga badbaadi lahayn uga hortegi lahayn saddexdaa maalin waa maraya mar kasta niyadii waxay aheedeen macnaha inay biyo mar walba xasdaa hoosay u dhici doonaa hoosay u dhici doonaa waa igjeeda hadda bacdiidaan wataa saasaan uga bixi rabaa waayo markas waxaan dareemahayaa inay mar walba kusoo dareemaan xaafadaydaynu u dhaweynay wax badan u jiraan waa zaa'id biyaha biyo ka badan inay soo galaan wowgii waxasdaa kuwa naaquso wax yar waa in iska joogta adkay adkaytu waa diideen saaxib kuwan
codkaas weliba dembe warbixintii waryaagana bashiir cabdulah cusmaan uusan inku diri magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waana ku saabsanayti dhibaatada ku teeganta nasocdowka deegaanka eeljaale iyo weliba gudo magaalada beledweyne akhyaaray weli warkii duurnama ee shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo dhugunsidahay tan walba walbana hubadasinkulaha akhyaaray duurfayla manka dambeyntii haweeney wasiirnimo israa'iila lanka magacaabay waana laka magacaabo wanaata tamo ay shanta walibana iyo kumidhaytaya yahuuda etoobiya israa'iila iyo reeda lankanagi haweeneydan iyo waliba yaa kumid nagatay haweeneydii inka horeyti oo yahuuda etoobiya hakujeeda oo golo wasiirada israa'iil iyo ku mid nagata golo wasiirada cusub ee israa'iil iyo muddo redan d kureed markii dowladda wadajirka ee iyo hisbiyada iyo ku dhisan inti iyo lika heli waayey waanan ka dambeyntii la filaay intii maalintii beriyti ee axadee wasiirada cusub ee milasayti ee lankadhaari naata oo ayaa ku tirsanta hisbiga ee israa'iil ee wasaaradda cusub ee israa'iil iyo weliba laangmagaaway wasiirka arrimo dhiniga qaxootiga hiligay etoobiya iyo ku aran sidaasi dowladda militariga uu soo hogaamiyaaye waana soo hilkan haya yaa waliba ayaan dhahaytay kun sagaal boqol siyeetan iyo afartii ilaa kun sagaal boqol siyeetan iyo shantii oo susirdoonka israa'iil milisay howlgalka usu kufuliyaay dadkii laaka goboday iyo usu kumid tahay hiligaasati ama iyo kumid tahayti hiligaas ee naata oyo daadiya iyo hayti saddex sano jar xilligaas oo tumun ili kun oo yahuuda etoobiya iyo kalug lahaayeen dalka suudan kureedna milisay iyo diyaarad israa'iil iyo kalata milisay iyo hakadegeen warkii duhurnama akhyaaray xilliguysiin kula soo hoteen shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo xilliguntaninka dhoonye akhyaaray warkano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaha sinsaaren dinasin gulusoosi ay kamaa sintin ugunsidowka warbaahinta warsan ee baydhabo